أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta muslimiinta ah ee aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada jilib oo mujaahidiinta ku wareejiyey hadiyado kala duwan kadib munaasabad ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan oo ka dhacday degmadaasi barnaamijka faafareebka wararka caawa intiisa badan munaasabadaas ayaad ku dhegaysan doontaan waxaa kale oo aan idiin haynaa xalqadii labaad ee mawaacid ramadaaniya oo xalay qaybtii koowaad ay inoo baxday سائلا يمنى ويسرى خاملا يسكب لحن النسر في الأسماع سحرا خاملا يسكب لحن النسر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa habeennimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan munaasabad ay hadiyado kala duwan haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada jilib ku wareejinayeen ciidanka mujaahidiinta oo ka dhacday degmadaasi degmada jilib ee xarunta wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa ka dhacday munaasabad ay haweenka ku dhaqan degmadaasi hadiyado kala duwan ciidanka mujaahidiinta ugu wareejinayeen waxaana munaasabadaasi goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin heer gobol culimo iyo waxgarad kala duwan agabyada ay haweenku ku wareejiyeen mujaahidiinta waxaa ka mid ah buskud caagadaha qaboojiye biyaha kabo iyo agabyo kala duwan waxaana munaasabadan ay ka dhacday howlka weyn ee sumanyah ee degmada jilib ugu horeyn waxaa munaasabadan kelimad tawciyaa ku daahfuray sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah meeshaan waxa weeye nicmacada taalla oo ay hablaha muslimaadka keeneen hadday tahay caagag iyo buskudka iyo nicmada iyo dharka iyo caanaha iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala gooyaasha mujaahidiinta iyo macnaa xataa gundhiskii kabaha waa ay keeneen ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda xasanaadka ha u saaro waxaan ugu bishaaraynayaa gabdhahaas aayadda ilaahay subxaanahu wa tacaala mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum kuwa xoolahooda bixinaya jidka ilaahayna ku bixinaya waxa ay bixinayaan waxay la maclami tahay ka mathali xabbatin anbatat sabca sanaabila xabbad badar ah oo waxa weeye dhashay waxa weeye toddoba xabbo xabbaddaasna ay ka farcal la gaarsiinayo boqol fii kulli sumbulatin mi'atu xabba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wallaahu yudaacifu liman yashaa ilahay wuxuu yidhi waa u labalaabaynaa cid alle ciddaan doonnaan u labalaabaynaa gundhiskaas kabaha oo waxa weeye maanta gabar muslimada ay keentay ugu tala gashay mujaahidku meeqaa ajar laga helayaa ilaahay u labanlaabaya midda ayadu aan ahayn imise waxa weeye niyadeeda ay ku gaaraysa ajar iyo xasanaad innama alacmaalu binniyaat ragga mujaahidiinta sidii bay ugu taagan yihiin cadowga ilaahay inay naafeeyaan oo ay meel kasta ugu galaan oo aad ogtihiin maalmihii u dembeeyey barsanguni oo ugu dembeeyey kuudhaa waay ugu dambaysay warshiik saddex meelood sidii bay u naafaynayaan iyo meelo fara badan wa maca daalika idinkuna ballantii sidii baad ugu taagantihiin inaad macnaha waxa weeye aad bixisaan oo caaggaa biyaha lagu cabbayo dhinaca u saaran iyo macnaha kuwa la midkaa alaabada iyo buskudka iyo timirta iyo gundhiska iyo go'a iyo sidii baad idinkuna ugu taagantihiin ballantii kama inaa bixin ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo walaalayaal wamaa tunfiquu min shayin waxa aad bixisaan wax uun shay wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah idinku waxaad la dheer tihiin inaad waxa weeye gurigii ku harteen oo awlaaddii tarbiyayseen oo aad madrasada geyseen oo aad gurigii ilaaliseen oo aad naftiinna ilaaliseen oo aad waxa weye ka dabageyseen caanihii iyo biyihii oo aad caaggii ka dabageyseen ilaahay subxaanahu wa tacaala xasanaadkiinna ilaahay ha idiin labalaabo hablaha muslimaadka wilaayaadka oo dhan waa uga mahad celinaynaa maanta xafladda muxaafadada gabdhaha musayba nusaybata binti kacab iyo muxaafadada jirib ay ugu magac dareen baanu joognaa si gaaraanan ugu ducaynaa walaalayaa waxa weeye arrintaa iyadaa ha socoto imaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nasriga iyo guusha naga gaarsiinay wa imaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala shahaadada ilaahay naga gaarsiinayo gacantiinna lagu tolayna ilaahay baras iyo macnaha iyo wax kale midna idinkama geliyo annagiioo sooman hadda waxa weeye carabta buskudkaana qaaday idinkana carabta jannada allah idin qaadsiiyo wajazaakum allahu khayran wasali allah wasalam calaa nabiyina moxamedin intaasi kadib qaar ka mid a haweenkii muslimaadka ahaa ee hadiyadda wareejinayay ayaa iyaguna faahfaahin ka bixiyey noocyada alaabaha ay wareejinayaan bismi illaah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda asalaam meeshaan waxaan ku wareejinaynaa agabaan ugu talagalnay wiilasha mujaahidiinta ee furmaha taagan ee ribaadka ku jira boqol loor oo buskud ah sabiiq soddon iyo laba loor ah timir boqol iyo toddobaatan loor ah caano toban iyo lix kortoon ah kabo koob saddex boqol iyo lixdan xabo caagaga daaran shan boqol xabo daaqado xijaab toban iyo lix daaqadood cimaamad labiyo toban dersin funaanad sagaal dersin buumo sagaal dersin ah kabo sagaal dersin ah shanla iyo gundhis iyo xargaha lagu soo xirxiri lahaa gaalada intaas ayaa noogu talagalnay ragga furunta taagan ilaahayna ayagana camalkooda ribaadkaa ka aqbalo annagana ajir iyo xasanaad ha naga siiyo inta ugu dambeysana maaha midda ugu horeysana maaha insha allah hadduu ilaahay qadaro intaas ayaan kusoo gebagabeynaya insha allah ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad iskale dhammaanteed mahad aan lasoo koobi karin isugu kaayo keenay halkan oo agab aan ugu wareejinayna wiilasha furmaha ku jiro ilaahay subxaana watacaala ajirkooda ma dacayo annagana waxaawaaye kuwii ka habsaamo ka daciifa nagama dhigo waxaan rajeeyaynaa insha allahu intaan hadda waa horomaadkii inaan intaan iyo in ka badan insha allahu ay waddada kusoo jirto waxaan leeyahay waad idin garab taagannahay waxaad tihiin walaalaheenno adeerayaasheenno abtiyaasheenno wiilasheenna insha allahu tacaala horey u gaara gaalada ilaahay subxaana watacaala la kulankiisa rajeeya annaguna waan idiin soo ducaynaynaa waan idin garab taagannahay hiil iyo hoobaan idin garab taagannahay insha allahu waan idiin soo ducaynaynaa waxaan rajaahaynaa axmed madoobe iyo xasan garguurte iyo ciro iyo wax ka sii waaweynba inaad xarkaas kusoo xirxiirtaan insha allah ood noogu keentaan fagaarayaasha biidnillaahi kariim maalin kasta diyaarado oo gaal uu soo diro meelaha googoobaana garb idiima noqonayaan ilaahay subxana watacaala ayaa ka sarreeya diyaarada ilaahay subxana watacaala ayaa micigiinna ilaahay ayaa idin kor taagan sabra qoraxda iyo dhadada idigu dhacayo ilaahay dartiis ayay idiigu dhacayaan insha allahu tacaala ilahay wuxuu idiigu bedeli doonaan jaanatul fardayso haddii ilaahay dartiis idiga noqoto yaysan idiga noqonin riyaa yaysan idiga noqonin hebel waa geesi annagana dush gadaashiina ayaan taagannahay guryihii iyo ciyaalka iyo mid ka tagtaan baa maaragtahay gadaal kasii maamulaynaa ilaahay subxana watacaala ayaa mahad u sugnaatay dhammaanteed allahaasoo noo fududeeyey inaan diyaarino agabka meeshaan ka muuqdo ammaanta wareejinayno annagoo ah gabdhaha muslimaadka oo ku nool jilib agabkaasaan ugu talagalnay rabadaaniyadeen walaalaheen waxaa weyaan ay ka dhigtaan saad maadaama raggii waxaa weeyaan ay jihaadkii jiraan annagana gadaal saadkii ka sii dirno biyihii cagadaday ku shaman lahaayeen timirtii xijaabadii sida sawiiqii buskudkii wax kasta ayuu kasta ay u baahan yihiin oo agaba ragga mujaahidiinta oo furimaha taagan inaan annagana halkan ka diyaarino oo waxa weyaan isgarab taagnaano oo ragguna ay waxa weye cadowga dhuunta ugu jiraan annaguna aanu guryihii iyo ilmihii aanu hayno saadkay cuni lahaayeen iyo wixii waxaweyaan ay ka dhigan lahaayeen aanu maxaan ku rahay ka dabageyna aan ugu talagalnay ilaahay baana noo fududeeyey alxamdu lilaah bacdallah waxa weeyaan gabdhaha muslimaadka aad ayay u dadaaleenoo reer jilibeed juhdigan iyo dadaalka ay bixiyeen ilaahay xamiisaadka xasanaadka u saaro ragga walaalaheena mujaahidiinta waxaan leenahay walaalka mujaahidka annaga waxa weeyaan waxaan doonaynaa inuu gaalka si wacan u dilo oo waxa weeyaan uu ka ilaaliyo dhulka muslimiinta inay soo galaan iyo waxa weeyaan guri meesha guryaha gabdhaha muslimaadka ilmaha ay joogaan ay rabaan inay argagaxgeliyaan ilaahay kitaabkiisa sunna nabi maxamed baanu difaacaynaa dalkeena aanu difaacanaynaa ixtilaal lama ogolin intaad haysataanna waa idinka saaraynaa biidnillaahi albaari gabdhaha muslimaadka aan ragga way garab taagan yihiin jir luqaadibna waan soo saaraynaa ragga maanta furimaha taagan raggii bedel lehen baan ku maqannahay ninba waa ninkiisa ogeysigaan diiraanayow daacad hooya noqo oo geesigan diiraanayow dubabkaaga xiro talaabiib dayrarkeedii bumbada ku demi talaabiib dayrarkeedii bumbada ku demi anaa kuu soo diyaarshe ha dabacsanaan hooye anaa kuu soo diyaarshe ha dabacsanaan axmed madow maatada aad leynaysid iyo beerahaad gubaysid ogow rag baa u maqan bacdala rag baa u maqan raggii diiranaa oo jiifka kuu diiday duurkay joogaan sida good iyo abeeskeena ku raadinayaan biidnillaahi ilbaari maalin maalmaha ka midane ayagoo ilmiri loo ilnintu gababaxlaynayso ayagoo afka ciidda loo daray uun ku daawayay saasaa insha allah laydiin geliyaa kulbida intiidin ku qarcday idinku suureysay biidnillaahi ilbaari ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiinta ha u gargaaro meel kastay joogaan mujaahidiinta ilahay subxana wa taala aan ka baryayna in ilaahay dhaawacooda caafiyo shahiidkooda ilaahayna waxa weeyaan aqbalo annagana ilaahay subxaana wa tacaala ha waxaan bixinay salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bogaadiyey tallaabada haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada jilib maanta waxaan ka soo qayb galnay haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbada dhexe xaflad gabdhaha muxaafadada jilib ay ku wareejinayaan walaalahooda mujaahidiinta deeq micna insha allahu tacaalaa oo loo baahnaa run ahaantii xilligii loo baahnaa inu ku soo hagaagtay marka insha allahu tacaalaa xafladdaas ayaan maanta ka soo qayb galnay xafladda waxaa loogu magac daray nusayba bintu kacab lidacmi lmujaahidiin agabkan gabdhuhu ay bixinayaan ee maalinkii ugu horeysay ma aha maalintii ugu dambaysana ma aha xilli badan ay soo bixiyeen waxaan leeyahay ilaahay ha idin ilaaliyo ilaahay jannatulfirdows ulaclaa ha idinka waraabiyo insha allahu tacaalaa habeen iyo maalinna u taagan inay garab istaag u muujiyaan insha allahu tacaala aad baad ugu mahadsan tihiin haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamkaana arrinkaana aad baan ugu faraxsan nahay aad baan u soo dhowaynaynaa qulubteennada ayaa shaafiseen ilaahay jannatulfirdows ulaclaa ha idinka waraabiyo insha allah waxyaalaha hadda hortayda ka muuqdana waxaa ka mid ah ee caagaga dahaaran ee caanaha micnaha insha allahu tacaala waa u jeedaa waxaan kaloo u jeedaa maryaha micnaha ee laskaga celiyo dhaxanta ee micnaha ee ka kooban micnaha dhowr bundadood waxaan kaloo meesha iiga muuqda buskut timir ayaa micnaha ii muuqata waxaa kaloo ii muuqda sabiiq ayaa ii muuqda xargaha micnaha haddii lasoo qabto gaalada lagu xiri lahaa way ii muuqdaan gundhiskii lagu toli lahaa kobaha waa ii muuqdaan caagagii manaha mujaahidiintu ay ku cabi lahaayeen shaha waa ii muuqdaa aad baan ugu faraxsan nahay mujaahidiintana waxaan leeyahay gabdho walaalihiina ah garabkiina jooga ayaa micnaa jira oo gabdhihii walaalihiina waa kuwanaa gabdhaha muslimaadka ah ee garab istaaga mujaahidiinta arlada ilaahay waa kala nasiib badanta gabdhahana way kala nasiib badan yihiin kiin ninka idin ahaa iyo wiilkiinni iyo adeerkiin iyo abtigiin inaad caag galaysana iyo buskud iyo bahalka intaad u dubtaan aad tihaahdaan orod kitaabka difaac ilaahay baa ku mahadsan inuu qaluubtiinna alla taas geliye tawxiidkana alla idin heleeshiye waa ilaahay mahadii waxaan saaki aad keenteen ee xalfaddan aad noogu dhigteen ead saaki ku wareejinaysaan mujaahidiinta aad dhasheen oo idinla dhashi ee furumaha ku jira aad ugu tala gasheen ilaahay baa ku mahadsan waad ku mahadsan tihiin waxaan leenahay sii labalaaba oo saddex saddex jibaara ayaan dhowaa waxaan tagay salagla saan camalay gabdhaha u taagnaayeenoo guri aan habeenka ku hoydi saan baa buskud iyo loogu dubahay iyo maxaan ku radaa iyo bur kuwa marduufka qaadka wiilkooda inta siile orod maxaan ku raa gaal boqol dollar ka qaada ee orod aayahoy ku soo dhimo iyo idinka waad kala nasiib badantihiin arlada allaad aragteenoo meelna masaajid laga dhisaa meelna musqul laga dhisaa saasaad horta u kala nasiib badantihiinoo ilaahayga subxaana qaadir ayna tawxiidkana allah idinku toosiyo allahna idinku dile tawxiidka allah nagu dile dhammaanteen gaaladan allah naga jebi iyo wixii la socda iyo wixii garab siinayaba dalkanagana allah noo xuree waana u taaganna waana u taagnaan doonnaa inaan gaal la dagaalanno ugu dambayn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo munaasabadda goobjoog ka ahaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ayaan u mahadcelinaya subxaanah wa tacaala allihii inoogu nicmeeyey nicamka faraha badan ee aanan soo koobi karin oo ay ugu weyn tahay nicmada iimaanka iyo islaamnimada allahaas ayaan u mahad celinaynaa subxaanah wa tacaala bacda xamdillaahi waxaan u mahad celinaynaa gabdhaha walaalaheen ee muslimaadka ee u suu istaagay inay garab istaagaan walaalahooda mujaahidiinta ah kaalinta ay jihaadka ku leeyihiin ay buuxiyaan gabdhaha walaalaheena muslimaadka waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalmarintiina khayr iyo wanaag allaha ka dhiga gabdhaha walaalahee reer jilibeed waxaan u joognaa xaflad gabdhaha walaalaheena muslimaadka ay ku wareejinayaan kaalmadii ay ugu talagaleen walaalahooda mujaahidiinta xafladdaas tan uguma horreynin biidni illaahi tabaaraka wa tacaala tanna uma dambayn doonta hadduu ilaah idmo waxaana loogu magacdaray xamlo nusayba bintu kacab lidacmi almujaahidiin sida ilaahayba subxaanahu wa tacaala aayaddii hadda uu inoogu sheegay ilaahay wuxuu inoo dardaarmayaa inaan bixinno maalka ilaahay uuna siiyey wa anfiquu mima rasaqnaakum ilaahay wuxuu leeyahy waxaan idinku irsaaqnay wax ka bixiya wada bixiya nalama dhihin oo ilaahay wuxuu ogyahay xaaladeenna iyo jeclada maalka aan u qabno sidaa darteed uu ilaahay wuxuu inagu boorinayaa waxa ilaahay uu ina siiyey ee maalka inaan wax ka bixinno kii wax la bixi lahaa ilaahay wuu ogyahay kan wax la bixaynin ilaahay wuu ogyahay sidaa darteed inta aan nool nahay oon caafimaad qabno oo maalka maamulkiisa iyo tasarufkiisa aan leenahay uu ilaahay wuxuu inagu boorinayaa maalka inaan baxsanno oo sadaqaysanno xadiis yaa jiray ninaa nebigu u yimid sala allahu calayhi wasalam jaa'a rajulu binaaqatin makhtuumatin faqaala haadihi fii sabiili illah nimaa wuxuu keenay hal hoggaansan wuxuu yidhi hashaan waddadii ilaahay yaan ku bixiyo oo fii sabiili illah yaan ku bixiyo oo jihaadkaa iyo halgankaas yaan ku bixiyey hasha iyada nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laka biha yowma alqiyaamati sabcumi'ati naaqatin kulluhaa makhtuumatan waxaad leedahay maalinta qiyaama hadduu ilaahay idmo hashaas aad baxsatay darteeda toddoba boqoloo halaadoo sida kuwaanoo kale wada hogaansanaya maalinta qiyaama abaalmarin lagaa dhigaya wuxuu ninkaa la baxay waa hal keliya oo ilaahay waddadii uu ku bixiyey hashaa hashaa ilaahay wuxuu ugu bedelay toddoba boqoloo halaad maanta marka waddada ilaahay gabadhii caagad ku bixisa saddexla ah oo caagii soo dahaarta oo soo tosha ilaahay wuxuu u laabalaabayaa ilaa toddoba boqol adcaaf oo ajir ayay helaysaa maalinta qiyaamo ilaahay agtiiyay la tegaysaa arrintaana waa arrin khayr oo jihaadka in wax lagu bixiya khayrka faraha badan ee laga helayo yuu nebigu calayhi salaatu wasalaam inugu tarbiyeynayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun yacni ilahay wuxuu inoo sheegayaa inaanan gaaraynin biriga iyo samafalka jannada ilaahay iyo raallihashihiis inaanan gaaraynin ilaa aan ka bixinno wax aan jecelna maalkeena kaan ugu jecelna ilaa waddada ilaahay aan ku bixinno ma gaarayno wanaaga qofka iimaanka leh oo aakhiro ay la weyn tahay oo ilaahay agtii waxa yaallo og inay khayr badan yihiin oo baaqi badan yihiin waxa adduunka yaallo inuu bixiyo ma dhibayso gabdhaheennan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu waafajiyey inay mar walba wax sadaqaystaan oo jihaadka saan oogu bixiyaan sidaanoo kale inay degmo walba ka diyaariyaan oo ilaahay dartii u bixiyaan oo walaalahooda mujaahidiinta ay garab iyo gaashaanba ay ugu noqdaan taanna waa fadli dheeraad oo ilahay idinku manaysta subxaana wa tacaala waxaad ogaanaysaan nebigu calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi maa naqasat sadaqatu min maalin sadaqadu maalka ma nusqaamisa bal ilaahay subxaana wa tacaala bedel khayr qabuu ilahay kugu siinaya waxaad ogtihi maalin walba laba malag inay soo degayaan labadaa malag midna uu u ducaynayo qofka wax bixiyey midna uu habaaraya midka wax reebtay oon wax la bixin marka dadku labadaa unbay mid noqonaya mid ducada malaggaa qaata iyo mid habaarka malaggaa qaata unbaan noqonayna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ittaqu naara walow bishiqi tamrin yacni naarta kaga dhowrsada timir jeexeedaba allah ka dhiga qofka muslimka waxaa laga rabaa naarta inuu ka dhowrsado oo uu sadaqa kaga dhowrsado waxyaalaha naarta looga dhowrsado sadaqada ugu horreyso sadaqadana marka waxa ugu yariyuu nebigu mithaal inoogu soo qaatayoo timir jeexeedaba allah ka dhigee ee mataqaanaa naarta kaga dhowrsadayo intaani in ka badanoo saxaabada way bixin jireen markii jihaadka iyo halganka lagu jiray waxaa la arki jiray nin saxaabiyo boqol halaad bixiya waxaa la arki jiray kuwa farda bixiya hanti fara badan oo kuwaan ka badan way bixin jireen maantana sidaa unbaa loo bixinayaa jihaadkeennuna maanta wax uu ku socdo waa hantida dadka muslimiinta ay bixinayaan waxaad ogaanaysaan ood ku bishaaraysanaysaan wax walba ood la baxdaan inuusan ilaahi subxaana wa tacala idinka dayacin ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay faman yacmal midqaala daratin khayran yarahu midqaala darro wax la eg oo khayra qofkii sameeya ama sadaqa ha noqota ama qool ha noqota ama macruuf kale uu sameeya ha noqotee maalinta qiyaamo wuu helayaa hadduu ilahay ilahay agtiyuu ka helaya oo marnaba waxaan la baxnay ooga baqi mayno insha allahu tacaala inay beelaha inaga noqdaan bal waxaan rajaynaynaa iyadoo ilaahay uu inoo labalaabay oo inoo adcaaf fara badan inoogu sameeyey inaan maalinta qiyaame heli doono maanta maalin aan ka baahi badannahay ilahay waxaan weydiisanaynaa bishaa ramadaan ee barakaysanay awalkeeda aan joogno sadaqaadka la aqbalaya tiina inuu ilahay ku daro ilahay idinka aqbalo subxaana wa tacaala kuwa ilaahay uu toddoba boqoloo jeer lalaabaya intuu ilaahay doono allah idinkugu daro subxana wa tacaala ilaahay cadaabka idinkaga dhowro waa kuwa cadaab kaga badbaada allah idinkaga dhigo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu sadaqo badnaa wuu deeq badnaa haddana ramadaan markii la gaaro wuu sii labalaabi jiray oo sadaqada wuu badin jiray ee, karamka iyo waxbixinta aad yuu usii badin jiray tanna marka waxay ka mid tahay kudayashadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam aan kaga dayanaynay intaa ka bacdi walaalayaal gabdhaheenna muslimaadka ee khayrka badan jihaadka maanta aan ku jirna kaalin weyn yay kaga jiraan waxaa intaa iyaduna la mid ah oo gabdhaha muslimaadku maalin walba la taagan yihiin guri walba oo mujaahid uu leeyahay maanta cidda looga tagay ee mas-uuliyadda hayso waa hooyooyinka iyo gabdhaha muslimaadka wey waxaan ilaahay ka rajaynayaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala gabar walba oo ninkeedu jihaadka ku maqan yahay ama gabar walba oo wiilkeedu maqan yahay ama gabar walba oo cid ay mas-uul ka tahay ilahay wax ugu daray jihaadka ay ku maqan tahay ajirka uu helayo mid lamid a inuu ilaahay iyadana gurigeeda ku siinay maadaama ay gurigii khaliifa oga tahay taa bedelkeeda insha allah waxaad ku heli doontaan hadduu walaalkaa dagaalamo hadduu cadceed mara hadday dhaxani ku dhacda hadduu lugeeyo hadduu haraad ku dhaca hadduu dhaawacma wax alla wixii dhibee gaara in idinkanu insha allahu tacaala nasiibkeeda oo ajira aad ku yeelanaysaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala taana bishaaraysta waxaad ogaanaysaan dadka wax ilaahay wax ku siinayo waa niyadda hadday gabadhu iyadoo gurigooda joogto niyeysato ilaahayo wiilkayga maqan ama wiilashayda maqan ninkayga maqan zawjkayga maqan halganka iyo jihaadka iyo khayrka uu ku jiro nasiib iga sii hadday tiraado ilahi wuu ka siinaya waxay gabadhaasu ilahay ka malaysatay iyo ilahay ka helaysaa marka insha allahu tacaala niyadiina wanaajiya ilaahayna ajirka wuu idin siin doonaa waxaad ogaanaysaan insha allahu tacaala wax maanta aad bixiseen wax aad u fara badan ee horteenna yaalla dhammaantoodba walaalihii mujaahidiintiina yaan idinka gaarsiinaynaa biidni illahi tabaaraka watacaala gacan aamina yaad insha allah ku wareejiseen annaganu iyadoo sideeda ahan insha allahu tacaala raggii loogu talagalay yaan ku wareejin doonaa biidni illahi tabaaraka watacaala jazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
يمنى ويسرى لم يسكب لحن النسر في الأسماع سحرا لم يسكب لحن النسر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqadii labaad ee mawaacid ramadaaniya taas oo xalay qaybtii koowaad ee idin baxday haddaba ku soo dhowaada xalqadan oo aan af soomaalih idinkugu soo tarjunnay waxaana horay xalaqaadkan u jeediyey sheekh khaalid xuseenaan allaha ka aqbalay shahaadadiisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
موسم البشر تصفو القلوب وتطهر الأبدان تفكو به الصلوات في جنح الفجار ولنور وجهك تخشع الأكرام زاد الدعاء وفي الرجاء سفينتي وإذا ظللت فأرشدي رمضان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من اعظم ما يحث عليه الاسلام ويرغب فيه حسن الخلق كثير ما كثير من الناس يسمع كلمه حسن الخلق لكن لو تقول لو تقول له ماذا تعرف عن حسن الخلق؟ ما هو تعريف الحسن حسن الخلق؟
waxyaabaha ugu waaweyn ee islaamku booriyey islamarkaana uu dhiirageliyey waa dabciga wanaagsan in badan kelimadaas dadka waad ka maqlaysaa laakiin ma garanayaan waxa ay tahay dabeecadda wanaagsan ususkeeda iyo tacriifkeeda rasuulku sala allahu calayhi wasallam wuu inagu dhiirageliyey markii la weydiiyey waxa ugu badan ee dadka jannada ay ku galaanna waxa uu yidhi waa alla kacabsiga iyo dabciga wanaagsan alla kacabsigu waa waxa idiin dhexeeya allaah iyo adiga laakiin dabciga wanaagsan waa waxa idiin dhexeeya adiga iyo dadka nebigu sala allahu calayhi wasallam waxa uu yidhi qofku waxa uu dabciga wanaagsan ku gaarayaa derajada midka sooman ee salaadda u taagan marka suurayso in qofku derajadaas ku gaarayo dabciga wanaagsan sidoo kale rasuulku waxa uu yidhi sheega ugu culus miisaanka addoonka maalinka qiyaamo waa dabciga wanaagsan waxa aan doonayaa inaan xalqadan ku baranno sida qofka muslimka ah uu isku miisaanayo uuna ku ogaanayo in dabcigiisa uu wanaagsan yahay ama uu xun yahay al-imaam xasan albasri isagoo tacriifinaya waxa uu ku soo koobay saddex kelimad waxa uu yidhi dadka oo aad dhibka ka ilaaliso wanaagga oo aad samayso iyo wejiga oo aad furfurto micnaha inaad dadka ka dayso dhibka waa inaadan ku dhibin hadal iyo ficil toona waxaad arkaysaa dadka qaar oo carabkooda ku dhibaya dadka kale qaarkood ayaa ku talax tegaya xanta cayda iyagoo dadka ku jeesjeesaya nebigu sala allahu calayhi wasalam isagoo noo caddaynaya muslimka dhabta ah ee allaah uu jecel yahay raalligana uu ka yahay waxa uu leeyahay muslimku waa midka ay muslimiintu ka nabadgalaan afkiisa iyo gacantiisa midka aysan dadku ka nabadgelaynin carabkiisa ee caynaya ee xamanaya ee sidoo kale lacnadaya waxaan leenahay waxaa ku yar dabciga wanaagsan in qofka ficil ahaan loo waxyeeleeyo iyaduna waa inaad ku xadgudubto xuquuqdiisa dhiiggiisa xaqdarro ku daadiso sinada xatooyada iyo wixii la mid ah marka arrintaasi waxay noqonaysaa inaad ficil ahaan waxyeello u geysatay arrinka labaad ee lagu yaqaanno qofka dabciga wanaagsan waa inuu wanaagga sameeyo ha ahaado mid maaliyadeed iyo mid maadi xitaa ha noqdo hadalka wanaagsan iyo in dadka aad wanaajiso oo aad xaajaadkooda u fuliso una baarinimo samayso tusaale ruux ayaa waddada ku aragtay oo uu gaarigu ka cilladoobay waa inaad u istaagtaa oo aad caawisaa taasi waxay ka mid tahay dabciga wanaagsan laakiin qofkii aan dadka wax wanaag ah u samaynaynin nuqsaan ayaa ku jirta dabcigiisa wanaagsan arrinta saddexaad ee lagu garto qofka dhaqanka wanaagsan leh waa furfurnaanta wejiga yacnii inuu dhowlo caddeeyo markii uu dadka hor joogo nebigu sala allahu calayhi wasalam arrintaasi waxa uu ka yeelay sadaqo waxa uu yidhi ha xaqirin wax ka mid ah macruufka aadba walaalka ula tagtide weji furfuran dadka qaar ma dhowla caddaynayaan oo waxaad arkaysaa iyadoo wejigoodu uu xirxiran yahay oo wuxuu dadka salaamayaa isagoo xanaaqsan oo kale wuxuu u maleeyaa intaasi qayb ay ka tahay cibaadada alla kacabsiga iyo suhdiga waxaan leenahay qofkaasi waxaa ku yar dabciga wanaagsan sababtoo ah dhowlacaddayntu waxba kaa dhibi mayso dadkuna way kugu jeclaanayaan qofka si kasta oo wejigiisa u xun yahay haddii uu dhowlo caddeeyo dadku way jeclaanayaan oo way maqlayaan hadalladiisa laakiin qofka wejigiisa si kasta uu u qurxoon yahay haddii uusan dhowlo caddaynin marnaba dadku ma jeclaanayaan mana u soo jeesanayaan oo xitaa uma sheeganayaan sirahooda khaaska ah marka walaalahayga qaaliga ah dabciga wanaagsan waxaan ku soo koobaynaa saddexdaasi sifo si aad naftaada u garato kuwaasoo kale ah inaad dadka dhibkaada ka leexiso wanaagga aad samayso wejigana aad furfurto allah ayaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo waxa uu jecel yahay ee uu raalliga ka yahay إذا نقول أحباب الكرام حسن الخلق له ثلاثة علامات حتى تعرف نفسك كف الأذى بذل المعروف بسط الوجه نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما ويرضى وجزاكم الله خيرا على حسن
صدقاتها وحسابها والغراس صدقاتها
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى